المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan ognahay in dadkan islaamka lagu soo duulay meeluu joogaba sida inaga laynagu soo duulay duruuftan hadda inaga laynagu soo duulayna waa duulaan ballaaran oo kii hadda ka hor inagu dhacay oo kalea marka qof kasta waxaa la gudboon rag iyo haweenba inuu door ka qaato jihaadkan jihaadkan inuu door ka qaato yani rag iyo haweenba waajib inagu ah gaar ahaan waxay usoo qasteen gaaladu jubbooyinkan way usoo qasteen iyo gado iyo xamar iyo meel walba marka waxaa kolkaa yacni si gaar ah looga rabaa qol walba qaybta inay ka qaato oo ay ka horjoogsato cadowga iyo beensheeda aan looga soo dhicin baa loo baahan yahay waa jihaad marka waxaan yani aan inagu waaninhayaa oo aan leenahay door weyn inaan ka qaadano saan uga qaadano jihaadkan door weyn inaan ka qaadano mujaahidiinta la tashjiicgeliyo rag maal iyo nafba laga qayb qaato jihaadkan oo door weyn laga qaato lagana qaato yani qol walba meeshii joogta sida kuwa jubbooyinka iyo gada iyo dhan walba iyo meel walba ay qayb libax ka qaato ayaan loo baahan yahay marka sidaasaa maaragtay yani kelimadaas yani miskiinta ah waxaan u qastay inaan kelima dhaho
hadda marka laga hadlaya marxaladda iminka lagu jiro waad ujeedaa gaaladii waa isa soo bahaysatay dhan walbo jubbooyinka oo aan hadda ku sugannahay xamar gedo galgaduud iyo meelihii kale intaasna mujaahidiinta way un hortaagan yihiin cadowgii iyagoo kaashanaya allah subxaana watacaala bulshadii marka wakhtigan oo kale dowr ayaa laga rabaa sheekh xasan turki bulshadii maanta maxaad ugu baaqaysaa inay dowr ka qaataan jihaadkaas yaan ugu baaqahayaa bulshadii bulshadii waxaan ugu baaqahayaa inay door ka qaataan oo door libaax ka qaataan saasaan ugu baaqahayaa bulshadii oo aynan ka cajisin yani jihaadkii maaratay xoogaa inayna qalbi jabin yaanunba ugu baaqahayaa oo iyagoo ay sidii iyo si ka daran iyo si ka xoog badan inay sameeyaan saasaan ugu baaqahayaa bulshadii kuwaas waa iska cadyihiin warkooda warkooda wuxuu ku cadyahay waa gaalo gaalada la socota kuwan baan ka gaalaysan gaalada kale kuwana ka daran maxaa yeelay gaalkan waa iska cadyahay ninkan kadase madow ee soo huliday ee shalay inala joogay ee shalay maaragtay inagula jiray yani dagaalka haddana inaga soo horjeedsaday waa mujrim weyn wey waa munaafiq wey murtid wey kenya xogogaal ma aha soomaalida war kama hayso kolka khaladkaas ay gashay ay soomaalida ka gashay dib bay u ogaan doontaa uga shalnayn doontaa haddii alla idmo sida etoobiya ay ogaad etoobiya yani wixii ku dhacay iyo wax lamidaba ku dhaci doona